fadhigii maantay golaha guurtida somalilan oo uu shurgudoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane saleebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxaayaa guddoomiyaha golahaasi waxa uu si waafiya ugu jawaabay xukuumadda soomaaliya waxaanu ka dalbaday inay faragelinta ka daayaan qaranka somalilan waxaana hadaladii guddoomiye saleebaan ka mid ahaa innaga iyo soomaaliya aad baa u badan yahay weliba afqadhaadh baad moodaa inaynu hadda ku wada hadlayno wax loo baahan yahay maaha waar kala quusanaya aan istayno waxaan ahayn dalka somalilan dee annagaa ka talinayna annagaa u goyna innagaa u goyna innagaa ka talinayna dee berberi waa somalilan xamar maaha waxa ka huseeyaana ma jiraan kow dee kala badbaadda weeye hadalkeedana marun nimankaasu inay dhigaan baa wanaagsan innagana kii jawaabaya cadho iyo caadifadiiinaan ku jawaabin war dalka annagaale annagaana u tashanayna raalli noqda intaasaa ninkii hadlaya inagaga filan dalkeennana difaaciisa waa ka adag dhinaca kale saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha guurtida somalilan waxa uu baaq nabadeed u diray jufooyin walaalo ah oo gobolada bari ee wadanka dagaalu ku dhex maray waxaanu farta ku fiiqay inay guurtidu goobtaasi gogosha u xidhxidhato oo ay u diyaargarowdo si ay u tegi lahayd dee wax la aqbali kara maaha insha allah ilaahay caqliga wuu ku soo celin doonaa haddii ay heshiis qaadan waayaan iyo wanaag iyo walaaltinimo dee waa la kelifi saddex nin oo golahaynu hadda deeqo filaadaan waa sidaynu ilaahay ka baryayna haddii kale alwasiirka arrimaha dibadda guduhuna waa ka maqan soo noqodkiisa inaynu halkaana aaddo waa wax dhici kara kolley
gebagabadii fadhigaasina guddoomiyaha aqalka golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxa inay fadhi xidhan gudagelayaan halka uu sidoo kalena guddoomiyuhu uu ka tacsidiyey qarankeenna iyo ehliyaddii uu ka baxay janaraal cismaan dacas oo ka mid ahaa halyeeyadii qarankeenna u soo halgamay waayahay saaka waxaynu isugu nimi inaynu innagu gudaheenna isu xidhanno isu rxadhanno haddaynu golihii nahay inaynu inagu isuxaadhano waynu xidhan golaha waxaan intaa idin ku daray kollay maqashee jenaraal cismaan dacas waakid cismaan cawad xaashi in badan buu qarankan u soo adeegay allah ha u naxariiso ilaahay jannadiisii ha geeyo qoyskiisii iyo heladiisii iyo giddigee marasamiriyey ilaahay haynaga